waatay dhegaystayaal waxaynu warbixinteena aynu ku soo qaadan doonaa qaar ka mida dadweynaha ku dhex ganacsaday suuqyada waaweyn ee caasimadda somalilan ayaa madaxweynaha qaranka mudane muuse biixi cabdi ku bogaadiyey tallaabada uu dib ugu soo celinayo hantidii dowladda ee kaga maqnayd gacanta shacabka waxa kaloo aan warbixinteena aynu ku soo qaadan doonaa dhinaca suugaanta iyo codkaasi allaha u naxariistee muuse ismaaciil qalinle
darmantaa jeclaay heedha waan ku diraya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye darmantaa jeclaay heedha waan ku diraya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye dadweynahan ayaa madaxweynaha qaranka mudane muuse biixi cabdi ku bogaadiyey tallaabadaasi uu gacanta dowladda dib ugu soo celinayo hantidii dowladda kaga maqnayd shacabka waxaana hadalladii dadweynahaasi ka mid ahaa anoo jecel inaad dareenkaaga idinla wadaatid go-aankii madaxweynuhu uu gacanta dowladda ugu soo celinayey arrintii haamaha iyo tii madaarka ee barxadda hore madaarka arrintaasaan jeclaa inaad dareenkaaga idinla wadaagtid bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah cabdixakiim maxamed cabdi waxaan ka hadlayaa go-aanka madaxweynuhu ka qaatay waxay aad go-aan wanaagsan aad iyo aad lagu diirsaday dadkoo dhanba ay soo wada dhoweynayaan waa go-aan wuxuu ahaa dadweynahoo dhan marka horeba ay doonayeen in uu go-aan saas iyo madaxweynaha ka soo baxo aad baan usoo wada dhoweynaynaa dhammaan bulshadoo dhan waa go-aan lagu diirsaday taa iyo wax ka badanba iyo waxyaabo badanoon laga sugayo madaxweynaha oon aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa waana go-aan saxa waanu soo dhoweynan ana maxamuud cabdi hambalyaanu leenahay waanu ku faraxsannahay ilaahay kugu garab galaanu leenahay bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa yoonas ducaala deeriye waxaana ka mid ahay ganacsatada suuqa gobanimo haddii aan ka hadlo mawduuca ah kusoo celinta gacanta dowladda ee haamaha shidaalka iyo baakinkii airbort anigu waxaan qabaa waxa ay tahay mujtamaca wixii dantiisa iyo maslaxadiisa ay dowladdu u aragto inay tahay sida saxda mar walbana waxaa laga fikirayaa danta guud iyo ta wadanka iyo ta dadka oo caamka marka tallaabadaaba madaxweynuhu qaaday waxaanu arkaa inay sax tahay inkastoo taa lagu wareejiyey markii horena laga fakeray haddana waxaa weeye madaxweyne kastaba dee sidii uu markaa xalka u arko in salaaxiyaadkiisa ay ka mid tahay uu leeyahay madaxweynenimo baan u arkaa maslaxadda dalka iyo dadka haddu arkayna waan ku taageersanahay waay adoo ka mid ah shacbiweynihiina caasimada somalilan ku noolaa arrintaa dowladdu gacanta ay kula soo ceeshanayso hantidii shacabka kaga maqnayd arrintaasaan doonaya inaad dareenkaaga idila wadata magacaa ku bilow caasho jaamac axmed weliba waxaan magac dheerahay caasho guray aad baan ugu faraxsanahay dowladdu in ay ku soo celiso hantidii ay lahayd gacanteeda ku soo celiso oo aanay cid u daba fadhiisan dowladdii baa noqotay iyadii u daba fadhiisatay dowladda iyadaa wax loo daba fadhiisan jira marka waxa weeyaan hantideediiba iyadii u daba fadhiisatay aad baan ugu faraxsanahay inay ku soo celiso tay ku soo celiso horta aad baan ugu faraxsanahay hantida ay ku soo celisay inta u harsanna inay ku soo celiso aad baan ugu faraxsanahay marka hore magacaygo yaxya yuusuf cabdijaamac anoo ku hadlaya afka dhallinyarada waxaan u hambalyanay madaxweynaha muuse biixi cabdi siduu sharafta leh oo uu soo celiyey haamihii shidaalka iyo madaarka airbortka markaa waxaan u leeyahay madaxweynaha hambal iyo hambalyan ku hambalyana waxqabadka ballaadhan ee aad noo qabata bismillaahi raxmaani raxiim anigoo amine cismaana anigoo amine cismaana waxaan hambalyaynayaa muuse cabdi madaxweynahayaga somalilan ayaan hambalyaynayaa waxaan ku hambalyaynayaa hantida qaranka uu dib u soo celiyey ayaan ka jiri dhacoonayaa subaxii aan maqlay ilaa maanta anigoo danyarta gobonnimo ah oo cimrigiisa allaha raajiyo waxaan ku salaamayaa salaantii rasuulka ayaan ku salaamayaa cimrigiisa allaha raajiyo cadowgiisana cagta hoosteeda allaha geliyo bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah cabdixakiim maxamed cabdi waxaan ka hadlayaa go-aanka madaxweynuhu ka qaatay waxay aad go-aan wanaagsan aad iyo aad lagu diirsaday dadkoo dhanba ay soo wada dhoweynayaan waa go-aan wuxuu ahaa dadweynahoo dhan marka horeba ay doonayeen in uu go-aan saas iyo madaxweynaha ka soo baxo aad baan usoo wada dhoweynaynaa dhammaan bulshadoo dhan waa go-aan lagu diirsaday taa iyo wax ka badanba iyo waxyaabo badanoon laga sugayo madaxweynaha oon aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa waana go-aan saxa waanu soo dhaweynan caashe jaamac axmed weliba waxaan magac dheerahay caasho guray aad baan ugu faraxsanahay dowladdu in ay ku soo celiso hantidii ay lahayd gacanteeda ku soo celiso oo aanay cid u daba fadhiisan dowladdii baa noqotay iyadii u daba fadhiisatay dowladda iyadaa wax loo daba fadhiisan jira marka waxa weeyaan hantideediiba iyadii u daba fadhiisatay aad baan ugu faraxsanahay inay ku soo celiso tay ku soo celiso horta aad baan ugu faraxsanahay hantida ay ku soo celisay inta u harsanna inay ku soo celiso aad baan ugu faraxsan dhankoogana mudanayaasha golaha guurtida ee somalilan ayaa waxay si ballaadhan u soo dhoweeyeen go-aankaasi uu madaxweynaha qaranka mudane muuse biixi cabdi uu dib ugu soo celinayey gacanta dowladda hantidii kaga maqnayd dhinaca shacabka waxaana hadalladii mudanayaashaasi ka mid ahaa xildhibaan cabdikariin sheekh cumar sheekh axmed furre madaxweynuhu tallaabadan uu qaaday waa mid aad u muhiima weliba wakhtigan xaadirkaynu joogno maadaama ay tahay xukuumaddu xukuumad cusub oo aan weli sanad gaadhin tallaabadii ugu horraysay baynu odhan karnaa tallaabada uu qaaday madaxweynuhu ee waa hawsha ugu mudan waana hawshii ugu horraysay oo weliba anu waxaan ku dhiirigelinayaa arrimahaas arrimo badan oo ku tacalluqaa jira in insha allah bidnillaahi kariim meelo badan oo dowladdu leedahay inuu madaxweynuhu saasoo kale u soo celin doono min caasimad ilaa heer gobol ilaa heer degmo ilaa heer tuulo qaranku wuxuu qaranku yahay in hantida maguuraanka hantida waxa weeye dowladda waa in ay dowladdu maamusho dowladda dhexe hantida waxa weeye maxaan ku dhahdaa dowladda ee heer heer gobol waa in maamulka gobolku maamulo oo hoos tegaya waxa weeye dowladda dhexe nidaamka dawligu waa kala dambayn waa minadiin kala dambayntuna waxa weeye waxay dee ku munaasab tahay awoodu inuu leeyahay madaxweynuhu inuu fulin karo arrintan oo kale arrintan markaa madaxweynaha si gaara waxaan ugu hambalyaynaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi hawshan uu qaaday waa hawl raganimo iyo geesinimo runtii leh waanu ku mudan yahay madaxweynuhu waxaan ku dhiirigelinayaa insha allah waan ugu hambalyaynayaa waxaan ku dhiirigelinayaa inuu tallaabada halkaa ka sii wado insha allah ilaa uu qaranku hantida uu leeyahay uu la soo noqonayo waayo waynu ognahay wakhtigii dalka la soo galay from dhulkii dawladdu lahayd iyo seerayaashii waxa weye gacan binaadam gacan dad bay ku jirtaa shacab marka in dadka muxuuaha reer somalilan shacabka reer somalilanna waxaan ugu baaqayaa guud ahaan gaar ahaan caasimadda hargeysa in hantida dawladda loo celiyo dawladda iyadoon laydin soo gaadhin oo macnaa nin walba guriga uu ku jiro iyo meesha ay dawladdu leedahay inuu faraha ka qaado isagoo jecel wadaniyaddu waa qaali wadaniyaddu waa waxyaabahaynu inagu runtii aad baynu uga liidannaa laakiin waddamada qaarkood imminka waddanka suudaan la yidhaahdo waa waddanyna la mid oo afrikaana oo caraba oo muslimiina weligood waxa weeye hoos ugama dhacan halka ay taagan yihiin korustii kacaan mooyaane waxa u sababa waa waddaniin muwaadiniin weeye xitaa difaaca qarankooda waxa weeye suudaan astaan waxa u ah ardayda secondary schoolku inay training qaataan tababar difaaca qarankaa haddii waddanka col soo weeraro ama waddan kale soo weeraro sida horeba u dhacday axyaa waddani axyaa waddani suudaani hal mar baa albaabada la xidhayaa ardayda secondaryga jaamacadaha iyo shucuubta guud ahaan ree maxaan ku dhahdaa suudaan maxay intaa halkaa ku gaadheen waxay ku gaadheen waa waddaniyin weeye waddanka waxa weeye ha la jeclaado khaasatan weliba dhallinyarta waxaan si gaara ugu dhiirigelinayaa insha allah madaxweyne waxa weeye waxaynu doornay adag oo geesiya oo hawlkarra oo u heegana inuu ummadda u shaqeeyo dalka u shaqeeyo waxaan kaga baxayaa insha allah guud ahaan iyo gaar ahaan baan shalaamaya shucuubta somalilan meel kastay joogaan dibad iyo dalba rag iyo dumar waayeel iyo waxa weye carruur insha allah bidnillahi kariim innagoo isku duuban oo isjecel aynu insha allah bidnillahi kariim waddankeennana saasoo kale uga howlgallo wixii hawlay noo taallo insha allah ilahina waxaan ka baryanaa inuu ilaahay waxa weeye waddankeenna inooga dhigo أمانك أينو هيسرنا إنه حوجي اللهم إنا نسألك الإيمان والأمن اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر البلاد بلاد المسلمين waxaan kaga baxayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa xildhibaan mukhtaar xaaji maxamuud cabdilahi mukhtaar diir qadhaadh kana tirsan xubnaha golaha guurtida ahna guddiga dhaqaalaha aad iyo aad baan u taageersannay go-aanka geesinimada loo qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waa go-aan ay dadku in badan aad u sugaayeen lana tabaayey lana doonaayey inuu la fuliyo wakhti hore waddankana waxaa ka jiray inuu waddankii dhammaan uu gacanta u galay xagga ganacsatada wax waloo kastana bareefad laga dhigay ilihii dowladda ee dadka uga mas-uulkaado dhanna la wareejiyey iyagu weliba ay ku wareegaan sifeynta badan sharci darra ah waan ku hambalyaynayaa waanun ku taageerayna welibana waxaan rajaynaynaa intaa inaan lagu joogsanan in badan oo dambe la soo celiyo oo ay ka mid yihiin dhulkii danta guud ee babliga ahaa ee la qaatay ay ka mid yihiin maxay ahayday laydhkii ay ka mid tahay maxay ahayday wax kasta oo ku baxay sifo sharci darra ah in loo sameeyo guddiyo kala duwan oo baarlamaanka ka tirsan sida wakiilada iyo guurtida iyo fulinta oo xukuumaddu ay ka mid tahay lagana hadhin wax kasta oo qalad ku baxay waayo madaxweynuhu wuxuu kitaab u saaray dadka inuu ilaaliyo hantidooda iyo wax kasta oo ay leeyihiin waana waajibaadkiisii waxaanu qabtay shaqo uu lahaa oo xaq loogu lahaa anoon halkaa u dhaafin waxaan leeyahay laakiin hawl badan baa sugaysa madaxweyneha inuu sii wado hawshaa waxaanu kale taageero shacab oo aad u badan iyo taageero labada golaal labadaba gebagabadii warbixinteenna waxaan idigu dhaafi doonaa codkaasi halalaasga ah rabbi jannadii ha ugu deqee muuse ismaaciil qalin Thank you. baxoo dilaacay dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadhadan hilaaci waa qalkii daruurtay ubaxoo dilaacay dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalkii daruurtay darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye waxa iga dardaarana ducaduma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye adaganay hooydaadoy maahun gowdooda cali adaganay hooydaadoy maahun gowdooda cali ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo dhex dabaalan doonta dabad baa lagu lisii doqonyaa lagugu odhan dudmayaa laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoyin waxa iga dardaarana ducaduma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoyin hadaganay hoydaadoy amahun gowdooda ali hadaganay hoydaadoy amahun gowdooda ali degaladaad shoodiyo degmadaad yara bixi duldadaad mar soo mari dhulka daawadoonta danta lagama boode waxaa jira dilaaliyo degalada dushoodiyo duladkaadu yara bixi dudadaad mar soo mariye dhulka daawan doonta dunta lagama boode waxaa jira dilaaliyo kuwa diraadiraalo dafku soo yidhaahde waa inaad ka durugta cayan laysku keendirin nacabyuna kala dirin kuwa diraadiraale dabku soo yidhaahdee waa inaad ka durugta cayan laysku keendirin nacabyuna kala dirin waxa iga dardaarana ducaduma noqotee dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduma noqotee dadku aabbaha iyo deeqayo hooyada noqoy hadaganey hoydaadoy amahungowdooda hadaganey hoydaadoy amahungowdooda dimahun